bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu dooroon warka subaxnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya guddi ka socda hay-adda culimmada soomaaliyeed guddiga dastuurka iyo guddiga xuduudaha iyo federaalka ah ayaa gaaray magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe aqoon isweydaarsi ku saabsan tayeynta iyo horumarinta biyaha xamar ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho ciidamada booliska ee degmada kaaraan ee gobolkani banaadir ayaa gacanta ku soo dhigay dad lala xidhiirinayo in ay dhac u geysteen bulshada degmadaasi kaaraan odayaasha dhaqanka iyo waxgarad ka soo jeeda labada gobol ee hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa la kulmay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya iyo safiirrada beesha caalamka iyagoo kala hadlayey sida halkama dambaysta looga gaari lahaa halka ay ka dhacayso doorashada xildhibaanada labadaasi gobol ee hiiraan iyo shabeellada dhexe qodobada caalamka ee subaxnimadan aynu idiin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid ah dowladda maraykanka ayaa si rasmiya ugu dhawaaqday in ay hakisay wadahadalladii ruushka ay kula jirtay ee ku saabsanaa xaaladda waddanka suuriya dowladda turkigana saddex bilood oo kale ayaa lagu diray bandowgii saarnaa dalkaasi oo lagu soo rogay kadib iskudaygii afgembigii fashilmay ee ka dhacay dalkaasi turkiga
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subaxnimo talaada ah taariikhdu waxay ku beegan tahay afarta bisha tobanaad sanadka laba kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan guddi ka socda hay-adda culimada soomaaliyeed guddiga dastuurka iyo guddiga xuduudaha iyo federaalka ee dowladda soomaaliya ayaa gaaray magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ujeeddada ay halkaasi guddiyadaasi u tageen ayaa waxa ay tahay in ay u kuurgalaan habka ay u socdaan howlaha maamul u samaynta labada gobol ee hiiraan iyo shabeellada dhexe haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan jowhar waxaa ka soo diray wariyahana cabdishakuur cali axmed wafdigan ka socda hay-adda culimada soomaaliyeed guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya guddiga arrimaha gudaha ee baarlamaanka guddiga xuduudaha qaranka iyo guddiga dib u heshiisiinta ayaa u yimid jowhar kuurgalka sida uu u socdo shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe mas-uuliyiintan ayaa tegay howlka uu ka socda shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe xilli ergada shirka ay ku hoolanayeen ka doodista qabiqoraalka dastuurka dowlad goboleedka hiiraan iyo shabeellaha dhexe gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa kusoo dhaweeyey wafuudda timid magaalada jowhar shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe isagoo tilmaamo inay rajeynayaan guulaysiga shirka waxaan rabaa inaan halkaa uga mahad celiyo wafdiga ballaaran ee maantana soo gaaray inaad aadna marka hore soo dhawaada waadna ku mahadsantihiin inaad waktigiina na siisiina heer shabeellaha dhexe iyo heer hiiraan inay wax dhistaan waa dad walaala waa dad maaragtay dadnimadooda ay midaysantahay laakiin u baahanay inay maamul midaysan helaane waktiga aad gelisiin waxaan leehay idinkana maado idinka gaarto aad iyo aad ayaad umaadsantihiin reer shabeellaha dhexya hiiraan u dadaala guushuna way dhowdahay shala meeshay joogta maanta ma joogto waa muuqataane
gudoomiyaha hay-adda culimada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad sheekh asmaan ibraahim axmed iyo cabdulqaaliq cabdulaahi oo ah xubin ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka ayaa bogaadiyey shirka ergadu ay kaga doodayaan qabiqoraalka dastuurka dowlad goboleedka hiiraan iyo shabeellaha dhexe marka in insha allahu tacaala laysku daysto oo la fuudeeyo oo aan la daahin waa laydin sugahayaa soomaaliya oo dhaqaaqeen heb idin sugaysa war herhiiraan hirshabella dhexe aawaye waa soo socdaan waa soo war waan ku daahnay meesha waa sugaynaayo tillaabaan qaadi lahayn dalkaa dhismi lahaa khayraadkiina ayaa la iskugu imaan lahaa haddii meeshaan noo hagaajin lahaydeen waxaa wax aada loogu qanco laguna farxo ah guddiga wuxuu nasiib u yeeshay in maamul goboleedkii ugu horreeyay dhismihiisa uu goobjoog u noqdo uu noqdo dowlad goboleedkana meesha laga yigaliili doono insha allahu tacaala ee shabeellaha dhexe iyo hiiraan gudoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan maryan cariif iyo gudoomiye ku-xigeenka gudiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan daahir amiin jesow ayaa ka hadlay sida ay muhiim u tahay iswaafajinta qabyoqoraalka dastuurka dowlad goboleedka hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo dastuurka qaranka anigoo ku hadlaya magaca guddiga dib-eegista dastuurka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya inaan maanta idinla qaybsado farxadda dastuur samaynta gobolka dastuur kasta oo dalkan laga sameeyo ama laga shaqeeyo ama mid qaran ha noqdo ama mid dowlad goboleed ha noqdee waa inuu shareecada islaamku u hoggaansan yahay bacdamaa shabeellada dhexe iyo hiiraan dastuurka ay samaysanayaan uu ka horreeyay dastuurka qaranka waxa labaadoo idinka fiirinayno waxa waaye in dastuurka qaranka iyo dastuurka dowlad goboleedku iswaafaqsan yihiin dhammaan guddiyadaas kala duwan waxay maanta u yimaadeen inay markhaati ka ahaadaan dastuurkii qaybihiisii dambe ee aad ansaxsanaysaan waxaa hubaal ah maanta waxaad tihiin baarlamaanyarow la soo gaabiyey oo shacabkii labada gobol ka kooban xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka brofesor yaxye cali ibraahim iyo wakiilka urur goboleedka igad ee shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe jamaal xaaji axmed ayaa waxa ay sheegeen in shirka maamul samaynta uu haatan marayo heer gabagaba ah bilo badan oo lasoo dhaafaya halkan loo fadhiyey hadba geedi socod kala duwanaa loo soo galay mar walbana kolley waxaa jirayay da- turaanturasho ayaa jiraysay laakiin ilaahay mahaddiisa labaatankii maalmood oo lasoo dhaafay meelo badanaa ka soo saarnay sagaal bilood waxaad intuu joogteen macnaheed waxay tahay masiirka ummadda labadan gobol inaad qaadiin oo mas-uuliyaddaas aada garabka saarataan ma ahan tan wax lagu tilmaami karo maanta dastuurkan in la gudbiyo oo meeshan loo dhiso maamul maslaxadda aad ka shaqayseen wax lagu soo koobi kara ma aha cabdishakuur ali axmed idaacadda iyo telefishinka qaranka magaalada jowhar shabeellaha dhexe
dhinaca kalena odayaasha dhaqanka iyo waxgarad ka soo jeeda hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa iyaguna waxa ay kulan gaar ah la qaateen ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya iyo qaar ka mid a safiirada wadamada caalamka soomaaliya u jooga waxa ay kala hadlayeen sidii xalkama dambaysa looga gaari lahaa halka ay ka dhacayso doorashada xildhibaanada maamulka shabeellada dhexe iyo hiiraan waa kuwan qaar ka mida odayaashaasi oo ka hadlaya waxyaabihii ay kala hadleen ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ambasador michael kitin maanta waxaan la kulannay ergeyga gaar ee qaramada midoobay iyo safiirada ee beesha caalamka saldhigyadooda ay u kala yihiin ee kala degan ee halkan soomaaliya iyo qaar iyaga ka mid oo saldhigood yahay magaalada nairobi ee aadan uga sheekaysanay arrimahan socda sida salaadiintu sheegnana arrintaas annagu qoraal cad ayaan u gudbinay oo ah fikirka aan qabno ama go-aanka ay salaadiintu gaareen ee salaadiinta labada gobol marka laga reebo ugaas xasan oo beledweyne jooga inteena kale waxaan isu raacnay in arrintaas go-aankeenni hore oo ah in shirkaas xamarku qabto ee halkaas aan ku sii adkayno anigoo ah ugaas cabdulaahi ugaas saalax kuna hadlaya magaca duubabka labada gobol shabeellaha dhexe iyo hiiraan shir- shirkan jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay kulan maanta dhex maray duubabka labada gobol shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey ambasador kitin iyo safiirada kale ee wad- waddamada ka socday iyo e u iyo igaad kaasoo ku saabsanaa een, habka doorashooyinka federaalka ah meesha lagu qabanayo
waa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgarad ka soo jeeda hiiraan iyo shabeellada dhexe oo ka hadlayay kulan ay la qaateen ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya iyo qaar ka mid a safiirada beesha caalamka ciidamada booliska ee degmada kaaraan ee gobolkani banaadir ayaa gacanta ku dhigay dad lala xiriirinayo in dhac iyo boob ay u geysteen bulshada ku dhaqan degmadaasi kaaraan iyadoo maamulka degmadaasina ay sheegeen in tallaabo cad laga qaadi doono ciddii lagu qabto falalka caynkaasi ah haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waa kan wariyaheena nuur siciid tahliil
saldhigga ciidanka booliiska ee degmada kaaraan ayaa lagu soo bandhigay saddex dhallinyaro oo lagu eedeeyey in ay dhac u geysanayeen shacabka ku nool degmada kaaraan ee gobolka banaadir taliyaha saldhigga ciidanka booliiska ee degmada kaaraan cabdifataax sabriye xasan ayaa warbaahinta u sharxay howlgalka lagu soo qabtay dhallinyaradaasi ismiraha kabacdi waxaan galna howlgallo wanaagsan dib aan wax ugu soo qabnay raggii weerarka soobiyan iyo qoray hubkooda iyo wiilka saddex nin ka mid ah gacanta markii waxaan qaban hal nin ninkii aan dib u soo xirnay ninkii wuxuu nagu raadiyey qolooyinkii kale meeshay joogeen waa raadinay waa soo baarnay qolada kun macan hubka waa soo qabanay gacantay ku jiraan insha allahu tacala sharcigan hogeyi doonaa gudoomiyaha degmada kaaraan cumar imeyne maco waxa uu dhankiisa digniin adag u diray dadka ku hoolan inay dhac u geystaan hantida shacabka shacabka ku nool degmada kaaraan iyo guud ahaan eh, maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha ammaanka intaba dadkaan dadka dhacaayo dadka dilaayo haddii aan laga ammaan helin eh, ammaan ma jiraayo sidaa darteeda gacantaan kusoo dhignay howlgal taliyaha lagu hogaaminaayo ayaa lagu soo qabtay waxaan rabnaa in dadkaan eh, lama siiyo cadaalad iyo maxay ahatay sharci eh, dadkaan laga qabto yacni laga xukumo eh, marinada ay leeyihiin lama siiyo waxaan kaloo ugu baaqayaa kuwa kale ee damacsan waxyaabaha noocaan ah inay u suuragelaynin la soo qaban doono la xiri doono la- kii dil geystanay la toogan doono kii maxay ahaatee dhac geystanay xabsi dheer oo uu ku waari doono afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xarane ayaa ugu baaqay waalidiinta soomaaliyeed inay carruurtooda ka ceshtaan falalka xunxun cadowga ummadda dhacaya ee ummadda dilaya ee xoolahooda iyo dhiiggooda bannaysanaya saad maanta gacmaha uga xirteen gacmaha uga xidha oo kii wax dilo waa in la dilo kii wax dhacana waa inuu xabsi dheer iyo cadaalad helaa waad ku mahadsan tihiin waajibkii maayarku idin idmadaad qabateen tuug degmada kaaraan waa in laga waayo nuur siciid taleysan t v magaalada muqdisho
aqoon isweydaarsi ku saabsan tayeynta iyo horumarinta biyaha xamar ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo sugaal macalin maxamuud aqoon isweydaarsigan ku saabsanaa tayeynta iyo horumarinta biyaha xamar oo loo furay ururada u dhaqdhaqaaqah arrimaha bulshada qaar ka tirsan shaqaalaha dowladda hoose ee xamar iyo mas-uuliyiin ka tirsan milkiilayaasha shirkadaha cilbiyoodyada xamar gacanta ku haya ayaa waxa uu socday muddo afar maalmood ah iyadoo hirgelintiisa ay iska kaashadeen jaamacadda banaadir iyo xarunta biyaha iyo deegaanka ee fadhigeedu yahay dalka sweden waxaana maanta soo xiray gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada dowladda hoose ee xamar imaan nuur iikar maryan maxamed xasan oo ah agaasimaha qaybta jinsiga ee wasaaradda caafimaadka iyo sahre axmed maxamed oo iyana ka socotay ururada bulshada rayidka ayaa sheegay in ay soomaaliya cagta saartay dhabbihii ay ugu soo laaban lahayd dhibaatooyinkii burburka laga dhaxlay maanta waxaan taaganahay meeshii aan aga bixi lahayn oo ah recoverygi oo developmentiga aan u wareegi lahayn maanta waa taaganahay alxamdulilah waxaan soo joognay annagoo biyaheenna aan toos aga cabno ceel cirfid iyo ceelasha oo ay magaalada oo dhan tubo ku wada jirto oo bulaacadaheena iyo adduunyadeen dhan noo fiican tahay waxaan u soo joognay iyadoo intaas dhan burbureen oo biyo la-aan ka dhacday xamar oo biyihii la waaye oo nadaafadii la waaye oo wax kasta la waaye oo dowladdii la waaye maanta meel fiican aan gaarnay intaasoo kunaan ka soo baxayso maanta waxaan haysanaa dowladdii oo dhisanaan haysanaa maanta jidadkaas mugdiga ahaa aan ku soo mari jirnay maalinta cad xabadaha markii lasoo socda dabka mar baabuurka istaagaya haddana madfac soo dhacaya haddana la gudbaya waana ilahi waana dhaafiyey saaka gurigisaa ugu soo baxda nabadaad ku imaanaysaa cillad ma dhammaan adduunkana kama dhammaan waa ogtihiin waxaan dhacdhacaa waxay tahay ma jirto maanta iyo shalay ninkii jooga dadka gadaal ka yimiday way la yaabi karaan guri duusan aan aragne kanaan aragne laakiin maskax dunta maysan arkin maskaxaanaan u dunnay qaran ahaanaan u dunnay laakiin dad recovery soo samaynayna doctor cabdirasaaq axmed dalmar gudoomiyaha jaamacadda banaadir oo wax ka soo agaasantay siminaarkan ayaa ka hadlay ahmiyadda uu xambaarsanaa aqoon isweydaarsigan iyo hadafkii loo soo aasaasay runtii annaga haddii aan nahay jaamacadda banaadir waxay noo tahay farxad in intaanoo qof aqoon-yahan oo soomaaliyeed isku yimaadaan maalmo badan waqtigooda ka mid a ay geliyaan inay ka wada hadlaan ka doodaan dhibaatooyinka jira iyo sida loo xallin karo qof walba khibraddiisa inuu keeno la aruuriyo kadibna ay ka soo baxdo talooyin ku habboon oo loo jeedinayo dowladda dhexe gobolka banaadir aqoon-yahanka kaleeto iyo qof walba annaga naga mid ah waxay noo tahay farxad risaalada aan sidnana waa midaas haddii aan nahay jaamacadda banaadir gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir imaan nuur iikar oo isagu soo xiray siminaarkan ayaa sheegay in uu jiro qorshe lagu tayeynayo ceelasha biyaha xamar waxaan ognahay in iskoolaadkii primariga ilaa iyo jaamacadaha inay lacag la-aan ahaan jireen in taasi marka inay soo noqoto waxaa keliya oo naga xigaa waxaa ah in kalsooni inay imaado ummadda ay isku kalsoonaato waxyaabahan hadda canshuurta la bixinayo soomaaliya iyadaa ismaamuli jirtay iyadan ishayn jirtay waxaan rajaynaynaa marka annaga niyaddii waa nagu jirtaa un wadahadallaa noo socdo shirkadahaasi oo een, biyaha supply gareeyo iyo shirkado badan oo ma- even nadaafadda xataa wadahadallaa noo socdo inay magaalada lees- wax leysku darsado sugaal macalin maxamuud telefishinka qaranka soomaaliya magaalada muqdisho
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada baydhabo ayaa la filayaa in kulan halkaasi uu kula qaato odayaasha iyo aqoon-yahanada iyo wacgaradka ka soo jeeda koonfur galbeed dawaaweriyaha nooga soo warrama siraaji sheekh weriyaha gobolka bay nooga soo warrama siraaji sheekh cisaaq ayaa arrintaasi goor dhoweyd waxaa ka waraystay wariyahana cabdulqaadir yuusuf irshaad
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo shalay si diiran looga soo dhoweeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa maanta lagu wadaa inuu kulamo la qaato odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya lagu wadaa madaxweynaha maanta inuu kulan la qaato oo dad cilmiyeed ah la yeesho uu kala qayb galo ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay Een, hadda waxaa si aad ay ugu qulqulayaan dadka ama aqoon-yahanada iyo een, ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala magaalada baydhabo een, hoolka weyn ee shirarka gobolada koonfur galbeed soomaaliya oo ku yaala azharka madaxtooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya Een, runtii een, su-aalo fara badan ayaa lagu weydiin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kan iyo waktigii ee, intii xilka madaxweyne ee dalka uu hayay waxyaabihii u qarsoomay iyo sida had jeertan qorshayaasha u degsan ee uu doonayo in uu ku horumariyo dalka iyo dadka soomaaliyeed Ee, madaxweynaha tan iyo xalay ee, waxa uu kulamo goonigooniya la qaadanayay madaxda maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ugu horreeyay madaxweynaha jamu- ee, maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane ee, shariif xasan sheekh aadan iyo golihiisa wasiirada xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya gudiyada doorashooyinka Ee, marka kulamadaasi weli way socdaan ee uu la qaadanayo madaxweynaha ee qiimaha kala duwan ee bulshada rayidka maanta waxaa si aada loo hadalhaya bulshadana ee si aad ay u xiiseynayaan kulankaasi oo madaxweynaha su-aalo fara badan lagu weydiin doono oo ay ka qayb geli doonaan een, aqoon-yahano iyo ardayda jaamacadaha ee ku yaala magaalada baydhabo dhigta
waa weriyaheena nooga soo warrama gobolka baay siraaji sheekh isxaaq oo ka warbixinayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada baydhabo oo maantay kulamo la leh waxgaradka iyo aqoon-yahanada ka soo jeeda gobolkaasi baay halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya dowladda maraykanka ayaa waxa ay caddaysay inay hakisay wadahadaladii ay kula jirtay dowladda ruushka ee ku saabsanaa dhibaatada waddanka suuriya waxaana maraykanku ay ruushka ku eedeeyeen in ay ka soo bixi waayeen ballanqaadkii ku saabsanaa xabad joojintii dalkaasi suuriya oo jabtay bishii lasoo dhaafay maraykanku waxay dusha ka saareen dowladda ruushka in ay leedahay mas-uuliyadda weerarada sii kordhaya ee lala bartilmaameedsanayo dadka rayidka waxaana maraykanku ay toddobaadkii lasoo dhaafa ku goodiyeen in ay wadahadallada ruushka kula jiraan jooji doonaan haddii ay sii socdaan duqaymaha lagu hayo magaalada xalab ee waddankaasi suuriya ruushku dhinacooda waxay sheegeen tallaabada maraykanka inay ka xun yihiin waxaanay maraykanka ku eedeeyeen fahaantoodu in ay indhaha ka daboolanayaan qaybtii ay ka lahaayeen xabad joojintaasi jabtay oo mas-uuliyad mas-uuliyaddaasi dhinacooda dowladda maraykanku ay ka lahay magaalada xalab oo ka mid a magaalooyinka ugu waaweyn waddankaasi suuriya muddo laba toddobaad ah waxaa ka socday duqayn aad u xooggan oo cirka ay ka garaacayeen ciidamada dowladda oo la sheegay ruushku inay taageerayeen waxaana xabad joojintii sagaal iyo tobankii bishii sebteembar la gaaray ay jabtay kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee waddanka suuriya waxa ay sheegayaan isbitalkii ugu weynaa ee ku yaalay qaybta bari ee magaalada xalab toddobaadkii lasoo dhaafo oo keliya saddex mar in la garaacay waxaana dadka halkaasi waxaana dadka duqaymadaasi ku geeriyooday ku jira caruur iyo haween ciidamada dowladda suuriya ayaa waxay bilaabeen weerar ballaaran oo ay ku doonayaan in ay dib ugu soo ceshadaan gacan ku haynta magaaladaasi xalab kadib markii ay jabtay xabad joojintii iyaga iyo mucaaradka u dhexaysay laba boqol iyo konton kun oo qof oo rayid ah ayaa la sheegay xaalad aad u adag oo naar ah inay ku nool yihiin afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka oo la yidhaahdo john karibi waxa uu sheegay dowladda maraykanku sidoo kale inay joojisay dhammaanba waxyaabihii ay uga qayb qaadanaysay xabad joojintaasi in la joo- in ay sii socoto waxaanu intaasi ku daray nasiib darro inay tahay ruushku inay ballanqaadkoodii oofin waayeen oo nidaamka waddanka suuriya ay ku guuldaraysteen in ay ka hor istaagaan tallaabooyinka uu qaadayo ee lagu duqaynayo dadka shacabka ah dowladda turkiga ayaa maantay ayaa dowladda turkiga ayaa maalintii isniinta ee lasoo dhaafay waxa ay sheegtay saddex bilood oo dheeraada in lagu daray sharcigii xaaladda degdega ee dalkaasi lagu soo rogay kadib iskudaygii inqilaabkii militari ee fashilmay bishii julaay ee lasoo dhaafay madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan waxa uu sheegay inuu u baahan yahay waqti dheeraada oo uu ku sifeeyo wax uu ugu yeeray kooxaha argagixisada waxaa dadka waxdhaliila ay ku eedeynayaan xukuumadda turkigu inay si qaldan uga faa'iidaysanayso awoodda xaaladda degdega ah oo ay indhaha ka daboolanayso dhammaanba waxyaabaha loo soo jeedinayo ee ku saabsan dadka in aan lagu xadgudbin ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha dalka turkiga ninka la yidhaahdo nucmaan koritilmos ayaa waxa uu sheegay kadib toddobaadkii golaha wasiirada ee dalkaasi turkigu kadib kulankii golaha wasiirada ee dalkaasi turkigu toddobaadkii lasoo dhaafa ay yeesheen in sagaashan cisho oo dheeraada lagu daray xaaladda degdega ah ee dalkaasi turkiga lagu soo rogay shan iyo tobankii bishii juulaay ee lasoo dhaafay waxaana inqilaabkaasi ku naf waayey laba boqol iyo toddobaatan qof xaaladani degdega ee dalka turkiga lagu soo rogay waxay u ogolaanaysaa ciidamada dowladdu howlgallo lagu sifaynayo kooxaha argagixisada in ay ka sameeyaan ciidanka dhexdiisa iyo dhammaanba hay-adaha dowladda ee kale waana tallaabadii ugu weyneed ee taariikhda turkiga ee ciidamada dowladdu ay qaadaan tallaabadaasi oo ka dhan ah kooxaha gacansaarka la leh wadaadka la yidhaahdo fatxullaahi gulaan ee lagu eedaynayo inqilaabkii militari in uu ka dambeeyey soddon iyo laba kun oo qof oo lala xiriirinayo inqilaabkaasi inay ku lug lahaayeen ayaa xabsiga la dhigay tobanaan kun oo kale shaqada ayaa laga eriyey dadka shaqada laga eriyana waxaa ka mid ah garsoorka dadka tirsan booliiska iyo goobaha waxbarashada dowladda turkigu waxa ay casishay shan kun oo mas-uul oo ka tirsan shaqaalaha xukuumadda turkiga waxaana shaqada si ku meel gaara looga joojiyey ilaa hadda toddoba iyo toddobaatan kun oo kale oo iyaga looga shakiyey in inqilaabkaasi ay ku lug lahaayeen waxaa kale oo dowladda turkigu ay xirtay xarumo warbaahineed oo aada u fara badan waxaa ku jira saddex wakaaladood lix iyo toban telefishin saddex iyo labaatan idaacadood shan iyo afartan wargeys iyo shan iyo toban majalladood oo kuwa waaweyn ah mucaaradku waxa ay ku eedeynayaan xukuumadda dalkaasi turkiga in ay uga faa'iidaysanayso xaaladdan in ay ku samayso awood xaddhaaf ah oo ay ku aamusiso dhammaanba dadka mucaaradka ee ka soo horjeeda oo aanay ahayn oo keliya howlgalladani kuwo ka dhan ah dadka gacansaarka la leh fatxullaahi gulaan warkii oo dhegaystayaal subaxnimadan idinkaga imaanayay rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa ciddi warka iyagu uu sheegay waxa ay ka heli kartaa isagoo maqal iyo qoraal ah bogga aynu internetka ku leenahay ee radio muqdisho net